xilli ay maalmihii ugu dambeeyey gobolada dalka soomaaliya qeybo ka mid ah ay sare u kaceen xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya beelaha soomaaliyeed islamarkaana ay ka dhasheen khasaare nafeed barakac iyo mid hantiyeedba ayaa qaar ka mid a culimudiinka soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn oo kulan ku yeeshay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxa ay ku baaqeen colaada in si deg deg ah loo joojiyo iyagoo oo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya culimada ganacsada iyo dadka deegaanada colaadu ka dhaceysa ugu baaqay in ay u istaagaan waxayna sheegeen in diinta islaamku ay meel weyn ka istaagtay daadinta dhiigga islaamka ah waxaa ku soo koobaya intiina halkan fadhida ilaahay barya in dadka ay kala joojiyo intiina halkan fadhida ha ka qayb qaadanina kuwa madaxdaana waxaan leeyahay war haddaad magac iyo maamuus xataa doonaysid muslimaa disho ku heli mayside dadka dhex galoo kala qabta waa kuwa ugaasyada waa kuwa salaadiinta waa kuwa siyaasiyiinta waa inta culammadii ka agdhadhow meelaha laysu dilayo war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxaa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisi wuxuu sheegayo ilaahay kitaabkiisi wuxuu sheegaya ku kala celiya ama weligiisba laakiin had iyo goor waxaa calow ah inaan ilaahay u tooba keeno rabbigaan u noqono oo diinteedu ay dhabnada noqoto fardan wa jamaacaatan iyo umaman ee diintani ay dhabnada noqoto macquul ma aha allah oo cadhaysan in cali iyo hebel ay heshiiyaan maba heshiin karaanba maba heshiin karaanba culimmo ducaysiina way jirtaayoo ilaahayow soomaali inta ay adiga ku baranayso oo diintaada u soo noqonayso dowlad fiican haba siin ilaa halka ku ducaynaysaan ognahay oo taagan weligaa u taagan marka inaan ilaahay u noqono rabbigan subxaana wa tacaala u towba keenno hadalkii in baan sii adkaynaya culimmadu ay celceliyeen oo ah qof alla qofkii wax ka geysan karaa inuu arrintaas hor joogsado waa meeshii ugu weynayd waa kelimadii uu ku jihaadi lahaa fii sabiilillahi weeye dadka walaaleyna islaynaya halla kala ilaaliyo insha allahu tacaala diintan aan u soo noqonno waxaa khayr halkan ka dhacaya ee culimmadu inoo sheegaysana aynu isku dayno fardan wa jamaacaatan inaan ku dhaqanno baaqyada nabadeed ee ku aadan joojinta colaadaha ayaa sar u kacaya maalmihii ugu dambeeyey